heestan halkudhigeedu waa haygo ooyine aamu waa ereyadii abwaan bashiir sheekh cumar good laxanka iyo luuqda lagu qaadayana waxaa u sameeyey yuusuf sheekh muumin ibraahim subxaanyo waana codka macaan ee ubax daahir ibraahim ubax fahmo iskudubaridka ah abiib iimaan xasan heesta haygo ooyine aamu waxay ku suntan tahay sannadka labada kun iyo tobanka waxaana uu xusuus uga dhigayaa abwaanku baaba iyo balanbalka haysta hooyooyinka soomaaliya gaar ahaana meelaha dagaaladu ay indhala'aanta iyo halakadaba ku keeneen ee ay ka socdaan oo ay kow ka tahay magaalada muqdisho heestu waa hees carruureed ay hooyo ku abaabaynayso wiilkeeda yar ee ay gosha ku hayso uguna warinayso wixii hoog dhacay islamarkaana ay ugu ducaynayso uguna halaanhalayso himilada ay u filayso oo ah in xilligu isbedeli doono oo uu waxbarasho heli doono kuwa dembiyada galena uu isagu maxkamad uu xeer ilaaliye ka yahay uu soo taagi doono dabadeedna gabadh qurux badan uu aroosan doono oo uu aqal weyn kula hoyan doono codka macaan ee ubax faamo iyo haygo ooyine aamu
wiilastaamalaho aabbala'aan korayow ubixii waddankee la ugaadhsanayow umalkaa tegiyo waasanbaa imanno gabadhainilabaad caqal weyn ku aroosiye haygooyinaamo
شهادة تقام
yaqaan abtirsiima islaam iyo reer afrikaan kuwaduu jirto adidlan dhaqanto shahaada taqaan kandalkeeni idlaan ehelkeeni dhammaan anka eeganayey unka igu hadho hayga ooyina amo amo hayga ooyina amo kandalkeeni idlaan ehelkeeni dhammaan anka eeganayey unka igu hadho hayga ooyina amo amo hayga ooyina amo aabbahaa kuwii dilay abtigaa kuwii qalay eeddadaa iyo habo ku afuufay rasaas umul daashay aqoon ilaah baa arkayo inoo argudaye hayga ooyinaam hayga ooyina amo amo hayga ooyina amo Oiga, oyen amo, amo. Oiga, oyen amo. Oiga, oyen amo, amo. Oiga, oyen amo. Oiga, oyen amo.